magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa maanta looga dabaaldegay maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfidirka iyadoo goobaha loo dalxiis taga lagu arkayay waalidiin caruurtooda la damaashaadaya islamarkaana sawirro la gelaya masaajidda waaweyn iyo garoommada kubadda cagta xaafadaha magaalada beledweyn ayay shacabku ku kala oogeen salaada ciidda qaar ka mida shacabka magaalada beledweyn ee ku sugnaa goobaha dalxiiska ayaa radio beerulo wax ka weydiisay dareenkooda farxadda ciidda bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa saale cala xiriye waxaan joogaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan maanta maasha allah si wanaagsan aan u ciidnay farxaday noo ahayd maanta waxaan ku ciidnay bashbashi barwaaqe farxad kadib maalin badan oo soonaynay kadib maanta waxay noo tahay maalin farxadeed dadka reer beledweyne maasha allah waxay u tahay maanta maalin farxadeed waxaan ku ciidnay meel aad iyo aad u qurux badan meel sanadii hore magaalada beledweyne ka jari jirin ayaan maanta ku ciidnay runtii dadweynaha nuucyadiisa kala duwan dadka dhallinyarada maamooyinka caruurta maasha allah waa la wada ciiday maanta farxaday noo tahay waxaan alla subxana watacaala ka baryaynaa sanadkaas sanadkiis kale inuu ilaahay nagu gaarsiiyo bashbashii barwaaqo bishaan bisheeda kale bashbashii barwaaqo lagu gaarsiiyo waxaan leenahay soomaali weyn iyo ciid muslimiinta meel kastay joogaan waxaan leenahay ciid wanaagsan magacayga waa hiiba cabdicali maanta waxaan ku iideynaa magaalada beledweyne maasha allah waxaan ku iideynaa nabad iyo barwaaqo odir mool caruurteedii aan soo waday alxamdulilah waa faraxsanahay bismillaah magacaygu waa iilda xuseen rooble waxaan joogaa magaalada beledweyne ee madaxda gobolka hiiraan alxamdulilah dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak magaalada beledweyne maantay aad ayaa loogu ciidayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee dadka ah sida dhan walba ha ahaato waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta ciid mubaarak si gaara waxaan ciid mubaarak aan leeyahay dhammaan inta magacayga magayga taqaano bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xasan maxamed maxamuud maantay waa maalin farxadeed guud ahaan ummadda muslimiinta meel kastay joogto waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak tumbaqayr maantay waa maalin farxadeed lama soo koobi karo ummadda muslimiinta maanta waxay iskugu taahniinayaan ama iskugu hambalyaynayaan maalinta ciidda oo ah oo maanta oo jimco ah maanta waxaan joognaa xarunta xarunta isheegan dalxiiskaa joognaa oo beerta beledweyne ee guudirmool ayaan joognaa waxaan ummadda muslimiinta aan leeyahay ciid wanaagsan maantay waa maalin farxadeed halkaana maanta ku damaashaadaynaa ujeeddaan oo naga dambaysa ku damaashaadaynaa caruurta dhallinyarada iyo guud ahaan bulshada qaybeeda kala duwan ay ku damaashaadaysaa maanta magaalada beledweyne si weyn ayaa looga ciiday